qiimaha xoolaha sayladda magaalada laascaanood ayaa sare u kacay sida ay xaqiijiyeen dilaaliinta iyo ganacsatada xoolaha iibka u keensada xoolaha ayaa waxaa laga keenaa deegaano kala duwan oo ay ku jiraan dowlad deegaanka soomaalida ee etoobiya iyo gobolada isisii khaatumo cali xuseen salebaan oo muddo dheer ka mid ahaa dilaalada xoolaha ee sayladda laascaanood ku iibanaya xoolaha ayaa sheegay in qiimaha uu aada u fiican yahay taasoo faa'iido weyn u tahay dadka xoolodhaqatada waxaanu nahay odayaasha sayladda xoolaha ka gada muddo fara badan oo dhowr iyo labaatan sanana waanu joognay arigu wuxuu ku yimaadaa meelo fara badan buu ka yimaadaa ilaa mudug buu ka yimaadaa sanaag buu ka yimaadaa sooloo dhan buu ka yimaadaa ilaa xuduudda etoobiya ka yimaadaa marka qiimihiisuna waa iska boqol boqol iyo toban baa ugu sarreeya wixii ka hooseeyaan ariga aminka ahoo waaweynoo dee afar jirka iyo shan jirka iyo lix jirka ahi waa ariga uu boqol iyo tobankaaba ugu sarreeya arigaa kaloo daabaxaana waa toddobaatanka ugu sarreeya konton ilaa afartan qayba la siistaana waa jira sida ariga suqaarka oo kale dee arigu marxalado badan bayna soo bartay sanadkii hore iyo sanadkana dee sanadkuunbuu buu ficayo sanadkii hore dee waa laogyahay waxyaabaha soo maray gobolka oo waxbaba ma jirinba iib nafli ma jirin haddase dee way ka soo kabanaysaa iibkii hore iibxumadii hore way ka soo kabanaysaa iibkeedu hadda aad iyo aad buu u fiican yahay wuu ku yimi oo da sanadkan iyo sanadkii hore isku mid maaha sanadkana arigu badan yahayna qaalisan yahayna dee aniga hadda tirada iyo barka iyo labada tiro iyo saddexda tiraba la iibsanayo waa dadka hiliblaha weeye hilibli meeshan dee aminka lagama gato ledhoofiya lagama gato waxaa laga gataa ariga hilibka hilibka la qalo arigaasaa la gataa waa ku kala duwan yihin oo darajada koowaad oo boqolka arigaas waa ariga boqolka ah ariga ugu sarreeya waa boqol arigaa darajada labaadna waa ilaa toddobaatan ilaa konton qaar ka mid ah dadka xoolaha ka iibsanaya sayladda lascaanood ayaa ka hadlay qiimaha ay wax ku iibsanayaan waxaan joogaa de laascaanood sayladaas baanu soo gallaa xoolaha ka iibsanaa qiimahoodu meel heer sare bay marayaan adhigaa siddeetanka iyo sagaashanka iyo lixdanka iyo toddobaatankaa waa ku helnaa annana waan sii macaashnaa oo miiskaanu sii saarnaa caruurahaanu uga doonaa nolosha de qaabka ayaan waxu iibsanaa xoolo aad iyo aad bay qaali u yihiin aad iyo aad bay xilligan qaali u yihiin ilaa iyo intii rabadaan laga soo baxayba adhigu qaali buu taagan yahay boqolkaanu siinanaa boqol iyo tobankaanu siinaa waxaanu siisanaa sagaashanka waxaanu siisanaa sideetanka ariga jilicsan waxaanu siisanaa toddobaatan iyo waxsaasaaya arigu aad iyo aad bu isbedel iyo qiimo kulul noogu yahay si kastaba isbeddelkan ku yimid qiimaha xoolaha ayaa siyaabo kala duwan u saameeyey bulshada ku nool isasii khaatumo